barwaayo dad qaar ah oo laba qof dhaawacay xayn aniyana war jeefay meel ka mid ah deegaanka kerijo ee dalka kenya waraabayaal inta badan khatar ku haya deegaanka sangera village oo ah deegaan ka tirsan kipkelion oo ah bariga deegaanka kerijo ayaa la sheegayaa in ay dhaawacyo u geysteen laba qof oo ka mida dadka arijirta oo mid ka mida lugta ay ka dhaawaceen mid kalena gacanta kadib markii dagaal uu dhex maray dhurwaayadaasi dadqaadka ah xoolahana aan reebayn iyo dadkii xoolaha lahaa ugu dambayntii dadkii maxalliga ahaa ayaa dhurwaagii madaxa ka jaray inkastoo laba qof uu dhaawacay deegaanadaasi mudanaha laga soo doorto ee maxalliga ah ee torgate iyo tedero mister sami rogo ayaa xaqiijiyey laba ka mid ah dadka dhaawacmay in loo qaaday cisbitaalka inta badan la geeyo dadka deegaanka kerijo ee kerijo district hosbital caafimaadkooda ayaa laga dayrinayaa iyadoo barar iyo caabuq uu soo galay waxaa kale oo dadka maxalliga ah ee deegaanka kerijo ay ka cabanayaan dhurwaaga oo noqday xayawaanka ugu khatarsan marka la eego kuwa ay dadku aadka isaga ilaaliyaan ee maroodiga libaaxa shabeelka iyo qaybo kale oo iyaguna iska meeraysta meelaha ay dadka xoolaha dhaqdaa ku nool yihiin hase yeeshee saddexdii sane lasoo dhaafay ayaa la xaqiijiyey inay sii korodhay dhurwaaga soo gala aqalada iyo guryaha cooshadaha ah ee ay dadku ku dhaqan yihiin oo halkaasi la sheegay inuu xoolo badan ku laayey hay-adda qaabilsan duurjoogta waddanka kenya marka lasoo gaabiyo loo yaqaano k w s ayaa tilmaamaysa inay dadku feejignaadaan maadaama nolosha xooluhu ay tahay deegaanadaasi kuwa dadku ay ku tiirsan yihiin iyadoo dadkuna ay ka cabanayaan inaan dowladdu sidii la rabay xoolaha u xakamaynin maxamuud axmed muuse oo gool loo yaqaano waa nin soomaaliyeed oo wax ka qora xoolaha iyo reer guuraaga muddo dheerna miyiga ku dhaqnaa waxa uu tabayaa inaanay jirin xayndaabkii adkaa iyo xeryihii seerka adag loo dhigi jiray ee dhurwaaga iyo xayawaanka looga hortegi jiray yasina waa sida aad sheegtay marka soomaaliya iyo kenya laga hadlayo farqi weyn baa udhexeeya arrimahaasi waxa weye markaynu isbarbar dhigno soomaaliya sida aynu ku naqaanay waxa ahayd sidaada ayaa waxa weye loo ilaalin jiray xoolaha islamarkaana deegaan ku filan ayaa u lahaayeen dadka iyo weliba xoolaha balse kenya waxaad moodaa in waraabaha laftigiisi waxa weeye loogu tegey meeshii isagu deganaa oo tirada dadka oo fara badatay waxa weeye ay ku yaraatayba waraabihii in waxa weeye dhulkii waxa weye ku noolaa ku noolaa waxa weeye isagii lala degey oo isagu markaasi ayna haysanin meel markaasi uu ku noolaado tirada dadka oo markaasi fara badan iyo taasna waxaa keentay marka in waraabihii isagu guryihiiba dee dadkii ay la nool yihiin isaguna waxa weye sidii xoolihii oo kale uu la nool yahay taasi horta waa qayb ayay ka mid tahay oo waxa weeye ma laha markaa meel adagoo waxa weeye laga kontaroolo oo u dhexaysa waraabihii iyo weliba dadkii hay-adda w s oo ah kenya wildlife service ayaa waxa ay tahay hay-adda iyadu qaabilsan dacwadaha iyo cabashooyinka xoolaha iyo dadka xoolaha dhaqda iyo duurjoogta gobollo badan oo dadka reer kenya ee xoolodhaqatada ah ay ku nool yihiin ayaa lasoo sheegayaa in dhaawacyada meelaha kala duwan ee jirka dadka bini aadamkaa uu libaaxa dhurwaaga shabeelka iyo maroodiga oo mararka qaarkood cagta saara aqalada cooshadaha ee dadka xoolodhaqatadu ay leeyihiin kuwaasi oo cabashooyinka ay soo gudbiyeen ay ku dalbanayaan magdhow mar kale maxamuud axmed gool waxa uu la yaaban yahay xoolihii badnaa ee dadkiisa soomaaliyeed ay waraabaha iyo duurjoogta kale ee muftariska ee wax cunaa ay diri jireen oo aan magdhowga laga heli jirin walaahi yaasino aad baan ugu qoslay kelmaddaasi magdhowga annagu waxa weeye waxaanu arki jiray ama aanu maqli jirno aanu soo gaadhnay annaga laftaygu intaasoo xoolaha waxa weeye uu naga qaatay oo haba yaraatee magdhowgana sheegaysaba hadda waxay nagu tahayba waxa weeye wax runtii waxa weeye riyariyaa sababtaa sheekoon bay nagu ahayd waraabki waraabii baa la tegey xoolihii sheekoon bay nagu ahayd lakiin se arrintan hadda aad sheegayso waa arrin waxa weye cajiiba waa yaasiino mar haddii ay sidaa tahayba dee marka dowlad ay ka dhalto soomaaliya ayaa waxa aan ka rabaa magdhow wasaaraddii duurjoogta iyo wasaaraddii beeraha iyo horumarinta reer miyiga in waxa weeye xoolihii waraabayaasha ay iga cuneen yaan ka doonaya lacag magdhowa inay iga siiyaan guddiga gaarka ah ee qaabilsan magdhowa iyo la socoshada xoolaha dadka laga qaado iyo dhaawacyada dadka xoolodhaqatada ay u geystaan duurjoogta ayaa haatan la qiimeeyey waxaana la sheegayaa kumanaan ka mida dadka reer kenya in loo furay lacago lagu qiyaasayo dhaawacyada ay xayawaanaadka muftariska ee waxcuna sida libaaxa maroodiga dhurwaaga iyo waxyaabaha kale ay u geystaan iyagoo magdhow kalena laga siirayo xoolahooda ay waraabayaasha iyo xayawaanaadka kaleba ay cuneen iyo si ciise wardheere v o e nairobi